إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aan idiin soo diyaarinay aad ku dhegaysan doontaan warka habeen waxaa ka mid ah mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybta afraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf haweeney soomaaliyaha ayaa ka mid noqotay dad lagu dilay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala dalka swiden dowladda xasan sheekh ayaa fariin goondisa u dirtay siyaasiyiinta iyada ka midka ah ee aaminsan inay dowladdu fashilantay gaadiideyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan burburka waddooyinka magaaladaas waxaa isa soo taraya dibadbaxyada iyo hadaljeedinta ka dhanka dhulbo-obka iyo guri burburinta ay dowladda federaalka ka wado magaalada muqdisho maamulka islaamiga ah ee deegaanka kunya barow ayaa dowladda iniya usoo gebagabeeyey ganacsatada iyo xirfadleyda deegaanka intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa habeennimo jimcaad soo galayso khamiisna bixiso taariikhdii hijiradan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka shacbaan waafaqsan saddex iyo tobanka februari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan mu'asasada alkataayib ayaa baahisay qaybta afraad ee kelimaadkii laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf
بسم الله الرحمن الرحيم
قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما mu'asasada warbaahineed ee alkataayib oo ku hadasha afka xarakada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow baraha internetka ku baahisay xalqada afraad ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf qaybtan oo xambaarsan xiiso gooni ah ayaa waxaa ka soo muuqanaya abwaano si weyn bulshada u wada sugaysa inay arkaan muuqooda oo caanka ah geyiga soomaalida degto iyo dalka dibaddiisa waana abwaan cabdiwaaxid gamaadiid iyo abwaan nageeya cali khaliif kuwaasoo dhowaan go'aansaday inay soo xaadiraan saaxada loolankaada ku dhex marayo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saf ah iyo dowladda federaalka iyo gaashaanbuurta gadaal ka taagan muuqaalkan ayaa sidoo kale waxaad ku arkaysaa nabadoono iyo ugaasi oh iyagana ka mid ahaa dadka ka qalinjibiyey mucaskarka sheekh bashiir sheekh yuusuf
قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا جرما
waana qaybtii ugu dambeysay ee kelimaadka laga jeediyey mucaskarka militari ee sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah filimkan oo goordhow la baahiye ayaa si weyn ugu baahaya baraha internetka waxaana markii alkataayib soo saartayba uu dheliyay hadalhayn aad u fara badan يا كفار فلا تغد منكم قسما قدما قدما قدما haddaba wixii macluumaad intaan dheeraad ah oo ku aadan waxaad kaga bogan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha allah
قدما نمضي نعلي في الكون لنا علما عن أمتنا نجلي ليلا ساد وظلما
haweeney soomaaliya ah ayaa ka mid noqotay dad lagu dilay toogasho ka dhacday iskuul ku yaala dalka sweden farxaan cali cabdulaahi ayaa warkan la diyaaraa
dalka sweden waxaa dhowaan ka dhacay toogasho lagu sifeeyey inay tahay tii ugu khasaaraha badnayd oo ka dhacda gudaha dalkaas taas oo lagu dilay toban ruuc haweenay soomaali ah oo lagu magacaabo qamar hilowle haysatana saddex carruur ah ayaa waxaa la soo warinayaa inay ka mid noqotay dadka lagu dilay toogashadaas qamar ayaa waxa ay dalka sweden tagtay muddo hadda laga joogo toddoba iyo toban sano waxaana dilkeeda xaqiijiyey qaar ka mid ah ehelkeeda oo uu ku jiro walaalkeeda oo lagu magacaabo cali weerarkan oo afartii febraayo ee sannadkan ka dhacay kambas resbegeska ayaa argagax ku abuuray guud ahaan dalkaas wuxuuna dib u kiciyey doodo xooggan oo la xidhiira waxay ku sheegeen xagjirnimada iyo xakamaynta hubka ninka weerarka geystay oo la yidhaahdo rikard anderson ahna lix iyo labaatan jir ayaa waxay sheegeen inuu xidhiir la lahaa kooxaha islaamiyiinta dalka sweden waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacayay weerarro toogashooyin ah waxaana weerarkii kan ka horreeyey lagu dilay salwan momika oo ahaa nin asal ahaan ka soo jeeda dalka ciraaq balse haystay dhalashada sweden kaas oo marar badan goob fagaare ah ku gubay qur-aanka kariimka dowladda xasan sheekh ayaa fariin goondisa u dirtay siyaasiyiinta iyada ka midka ah ee aaminsan inay dowladdu fashilantay waa kan maxamed qaasim dowladda federaalk ayaa sheegtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto siyaasiyiinta ay ku sifaysay inay khalqalgelin ku hayaan amnigooda gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ee dowladda federaalka maxamed axmed diiriye yabooh oo goob isku imaatin ah ka hadlayay ayaa waxa uu hanjabaad u diray mucaaradka dowladda federaalka yabooh ayaa waxa uu tilmaamay in ay jiraan dad siyaasiyiin iyo xildhibaano ah oo khalqalgelin ku haya amniga dowladda federaalka sida uu hadalka u dhigay maxkamadda dowladda federaalka ayuu faray inay tallaabo adag ka qaadaan dadkaas uu tilmaamay iyo kuwa diidan in la qabto doorasho qof iyo cod ah waxaan arkayaa nin weliba aad iyo aad u suurad xumaynaya magaalada muqdisho amniga ka jira wuxuu u turjumay ama sheegay magaaladan muqdisho dadka hadda madaxda ka ah oo ama maamulka ah ama amniga ka shaqeeya ama madaxda qaranka xataa in ay ahaa jireen dadkii magaaladan qaraxyada ka ridi jiray arrintaas waxaan rabnaa qof kasta oo suurad xumeeya amniga iyo horumarka dalka ka jira maxay qabanayaan hay-adaha garsoorka garsoorku ma wuxuu xukumaa kaliya dhulalka muu kala xukumaa waxaa la rabaa hay-adaha garsoorka wax kasta oo suurad xumaynaya dalka amnigiisa inay tillaabo ka qaadaan dadka nuucaasa waa in loo yeedho oo su'aalaha nuucaasa ama aragtida nuucaasa meesha ka keena in la weyddiiyo arrintaasu arrin loo dulqaadan kara ma ahan arrin saxa ma ahan waa arrin u baahan in laga hortago si wada jirana looga hortago waxaa la rabaa inaan soo baxno inaan iska difaacno kuwa doorashada diidan madaxda dowladda federaalka ayaa waxa ay goodis iyo cagajugleen ku hayaan dadka iyada ka tirsan iyo kuwa kasoo horjeeda ee dhammaantoodu dhaliilsan siyaasadda qarasxoornimada ah ay ku socoto dowladda federaalka gaadideyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato weyn ku qabaan burburka wadooyinka magaaladaas cabdulkhaaliq maani cabdiweli ayaa faahfaahin ku aadan warkan la diyaarah gaadidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay inay dhibaato ku qabaan burburka wadooyinka magaaladaasi qaar ka mid ah gaadidleyda ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay ka warameen dhibaatooyinka kala duwan oo ay ku sheegeen inay ku qabaan wadooyinka burbursan ee magaaladaasi beledweyne waxa ay tilmaameen intaasi ay sabab u tahay cillado ku yimaada gaadiidkooda meeshii ay ku tegi lahaayeen hal sacna ay ku tagaan laba saacadood waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya waxaan ka mid ahay gaadiidka ku socota magaalada beledweyne waxaan dhibaato ku qabnaa waddada waa jaam haddana waa rifrif meeshii ku tagi lahayn hal saac waxaan ku tegaynaa laba saac iyo bar wadooyinkan burburay dhibaatadan ku qabno waxaa ka mid ah sida laamiyada rafta noqday oo burburay oo ku burburay biyibaxada iyo balaayada soo lalaabato oo inay kushineetooyinka ay kaa jabaan oo dhibaato badan ay kugu qabto sidoo kale gaadiidka cillado badan ay ugu yimaadaan aadan heli karaynin waddo aad maanta dhan ku socoto laga yaabay haddii aad maanta laba biyaajo ama saddex biyaajo ay ka gasho wadooyinkaas rafta ah laga yaabay inaadan sii shaqayn karin oo daaleyso sababto ah wadooyinka markay god iyo goof ay yihiin waxaa badanaysa jagjagtooda badanaysa marka dhibaatadaas ayaan ku qabnaa gaadidleyda qaybahooda kala duwan ee ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa mar sii horeysay ay ka cabanayeen qiimaha shidaalka ee magaaladaasi maantana waxa ay ka cabanayaan burburka wadooyinka magaaladaasi iyagoona ilaa hadda jirin cid wax u qabata
waxaa isa soo taraya dibadbaxyada iyo hadaljeediinta ka dhanka dhulboobka iyo gurburburinta ay dowladda federaalk ka wado magaalada muqdisho caliaadan xasan ayaa warkan inoo akhrinaya boqolaal ruux oo ka caraysan burburinta ay guryahooda ka wado dowladda federaalka ayaa si adag ugu horyimid tallaabadan dadkaas oo ku dhaqan deegaanka siinka dheer ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in muddo laba maalmood ah la burburinayay guryahooda waxayna dowladda federaalka ku eedeeyeen inay si khasab ah u burburinayso guryahooda iyagoona wax heshiis ah amaba wax wadahadal ah aanan la gelin ka hor intaysan bilaabanin burburinta dadkan caraysan ayaa si cad u sheegay inaysan marnaba ogolaa doonin in la burburiyo guryahooda iyagoona xusay inay hadda kahor iska difaaceen gumaysihii talyaaniga sidaas darteed aysan u dulqaadi doonin in xoog loogu qaato hantidooda waxayna arrintan ku tilmaameen mid sharci darre ah mana aha markii ugu horeysay oo dhulboob laga soo wariyo magaalada muqdisho dadka ay saamaysay arrintan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan marnaba ogolaa doonin iibinta dhulkooda maanta hantidaynii dhulkaynii la burburinaayo xaqdar lagu burburinaayo nimaan waxba ku lahayn baallo keensanaayo ciidan kusoo daadsanaayo gurigaaga ku jirtid marasta kuu tiili waayeel ku joogay intaba ay ku joogeen ka bax la dhahaayo dhibaato iyo mucjiso aan aragnay waaye waa mid aan la yaabannahay waaye awooddayna ilaahba awood leh laakiinse waxaan leenahay haddii guri layska bixinayo aan qof ka yeelayno waxaan ka yeeli lahayn talyaani oo meeshaan weerar ku soo qaaday oo gaal ah ayaan ka diidnay awowgeyna awoolankayna ka diideen maanta annagoo maskax loo caqli loo ilaahay subxaana watacaala garaadii intaba ilaahay na siiyey aalad tii hore mid ka casrisan ee waddanka taallo in maanta na dhaco amba noo soo shaati dowladeed amba shaar buug dowladeed inta soo qaato mihii lagu hoos gamba lahaa ee dhibaato lagu geysiisanayo waa dhibaato waxaan cabasho ka nahay dad tuugo ah ayse soo bahaystay kii wax u fulinayo iyo kii dhulka loo fulinayaba ay yihiin dad issoo bahaystay tuugo ah hanaga joojiyaano katarbiilkaas hanaga joojiyaano rabshaas hanaga joojiyaan dhulboobkaas hanaga joojiyaano hadday naga jooji waayaan ciqaabadda iyo wixii laga hela ayagaa cumahadinayaan dhulna sidiisa waxaa lii hanta ma guurta waaye ma guuro wax kastay ka sameeyaan dhulay duduminayaan hadda wayna baxayaan cidda laga gedi doono iyo cidda laga iibi doonan waxaan dhahaynaa ha ku ajarmin ha ku kahatoomin dhulboobka magaalada muqdisho ayaa muddooyinkii dambe noqday mid iska caadi ah iyadoona ay jiraan kiisas badan oo ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiinta dowladda federaalka dadka deegaanka ayaa marar badan ka dhawaajiyey cabasho la xiriirta arrintan balse ilaa iyo hadda wax xal ah lagama gaarin
warkaan dhegeystayaal fiidnimadan waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah elfurqaan maamulka islaamiga ah ee deegaanka kunya barow ayaa dowro usoo gebagabeeyey ganacsatada iyo xirfadeyda deegaanka mubaarak cumar ayaa faahfaahinta warkaan inoo akhrinaya dowradani oo uu soo qaban qaabiyey maktabka dacwada degmada baraawe ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose ayaa loo qabtay ganacsatada iyo xirfidleyda ka shaqaysata magaalada kunyo barow dowradani oo socotay muddo toddoba maalin ah islamarkaana waxay ganacsatadii loo qabtay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah gabagabadii dowladda lagu soo xirayey ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo iyo mas-uuliyiinta degmada baraawe ee wilaaya islaamiga shabeellada hoose ugu horeyn sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay xiritaanka dowradda ayaa ganacsatada u jeediyey kelimad dardaaran ah aniga dardaaranka aan dardaarmayo waxaa weeye in aan fahamno kelimatu laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid liajlihaa khalaqa allaahu alkhalqa khalqiga oo dhan alla wuxuu abuuray isaga keligii inay caabudaan oy ka amar qaataan oo ay daacadiisa galaan oo ay shareecadiisa isku xukmiyaan ay addoommo u noqdaan alle wuxuu leeyahay rasuul maanan soo dirin ilaa waxaan la soo dirnay rasuul kastaba inuu dadka ugu yeedho kelimatu laa ilaaha ila allah wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin adiga nebi moxameda hortaa rasuul maan soo dirin ilaa nuuxii ilayhi rasuul kasta waxaan u waxyoonnay annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun ay laa macbuuda bixaqin ila allah inay aniga keligay i caabudaan inay dadka u sheegaan taasaa dagaalka ka dhacay oo dhiigga u daatay annagu marka waxaan idinkugu yeeraynaa oo muslimiinta oo dhan ugu yeeraynaa oo nafteenna ehelkeenna ugu yeeraynaa allah keligay in la caabudo qaar ka mid ah ganacsatadii dowladda loo soo xiriyey ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyagoona wilaayada ka codsaday in dowladan oo kale loogu soo celceliyo dowladdaas dowra socod oo ganacsatada deegaankan kunyabarow ama degmadan baraawa xisaabsan ahaysi oon ganacsata noocayaashoo kala duwan haddii ahaayaan hadalaayaan harqaanla haddii hadalaayaan nimanka injineeryaasha haddii hadalaayaan ganacsatada dukaamaha sokorta haddii hadalaayaan raga kabaanleyda haddii hadalaayaan dadka bajaajleyda haddii hadalaayaan maqaayadeyda haddii hadalaayaan dadka shidaalka gadaw dowladda intaasa horta liinqobadii waana socotay dowladda lama sana markuu anugu bilaawaya magaceyga magaca masaka dhehe weesow yar macalin dowladdan ay dowr aad iyo aad muhiimsan tahayd waxyaalo badan oo uun noo maganaayan ka qaadan insha allahu tacaala maasha allah dowlada walaa un ka qaadan may kumid ahay istiqbaalu shahru ramadaan horta walkala istiqbaalu shahru ramadaan soo dhaweesh soo dhaweynta bish ramadaan ti lamaad may ahayd ahmiyat lcilm maasha allah ti kal saddexaad may ahayd kayfa xaaluka maca alqur'aan aad iyo qur'aanka dhatase may may yaal may iskoo dhahay adig qur'aanka bisha Ramadaan- ramadaan la ijeedeen ti afaraad may ahayd alwalaa walbaraa ay walaalku weeshadaan ayan bir ku nagdaan ti kal shanaad may ahayd fadaa'ilu salaad salaada fadligaled maasha allah eed iyo eed ulun badan iyo akhriid eed iyo eed ka faraxsan eed iyo eed walanii bari maasha allah eed maasha allah dadka dowladda nii qabad maktabka daawada degmada baraa may ku osid lahaayeen maalin kasta inay dowladan oo kale joogtan oo ka weelaan maasha allah boqolkiiba boqol haddii maanta og gunaanadka ay tahay alxamdulilah aan leenahay koleyba culimmadeyni iyo iyo macalimiinteyni iyo dembigooda allah dhaafaan le ajarna ilaahay ha ka siiye aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dowladan noo oo maanta ilaahay noo soo gunaaniday oo waxay dhammaayeen ilaa laba boqol oo qofood oo ganacsato iyo maaltaba isugu jiraan walaa wax badan aan ka faa'iidnay shalay maash- meesha aan joogno maanta ma joogno meel kore ayaan joognaa alxamdulilah wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa muddooyinkii dambe dardar gelinaysay dowraadka diiniga ay u qabanayso bulshada taas oo loogu gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa wacyiga diineed ee bulshada warkii dhegeystayaal caawa oo jimcaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa